weliba xarunta wasaaradda amuuro gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kulanka weeldhadaya guddiga gurmud ka fatahaada koonfur galbeed oo dhawaamusa madaweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareenuse magacaabiya welibana kulanka ku qeyb galay dhammaan xubno guddiga oo naska jaran ah wasiiri iyo maamulka degmadiyo kan gobolka baaya kulankiyo weliba lunku hadalay xaalado degmooyinka koonfur galbeed ee saameynta kaweelati roobabka fatahaada alniino weliba saasaata oo la falanqeeyey sidii guddi ku shaqeeya u degmooyinka lansameeyey lahay si oon ku warbiyaan xaalado deegaanada koonfur galbeeda kulunka markiisa dhammaaday weliba warbaahinta uun ku warbiyaya wasiirka wasaaradda amuuro gargaarka iyo maareynta masiibooyinka koonfur galbeed ena gudoomiyihii guddiga fatahaado koonfur galbeed cabdinaasir cabdi caruusha guddigaas waxay warbixin ku kala qaateen xaaladda degmooyinka iyo deegaanada koonfur galbeed iyo saameynta ay ku yeelatay elnino warbixinadii guddiga ay dhegaysteen waxaan fursad u helna inaan degmooyinka qaarkood nala soo hadlaan xog detail ana siiyaan ilaa hadda meelaha ay aada u saameysay roobabka elnino waxa uu daran degmada baydhabo oo hadda aan joogno oo ay saamaysay dad ka badan afar boqol oo kun oo qof oo isugu jira dadka barakacayaasha magaalada hore u deganaa iyo bulshadii reer baydhabo ee deegaanka magaalada hore u deganayd dadkaasna lambarkooda wuxuu ka badaya afar boqol oo kun oo qof sida muuqatana roobabkii waa bilaaw oo weli ma aysan gaarin xataa dhexbartan ma aysan gaarin marka taas guddiga walwal aad u badan ayuu arrintaas ka muujiyey degmooyinka kale ay saamaysa waxaa kamid degmada buurhakaba iyo degmada bardaale oo fatahaado ay xala ku dhufteen roobab meelaha ka da-a iyo deegaanada ku teedsan degmada bardaale degmada xodur ayadana xaafado ka mid ah ayaa roobab ka da-aya oo aada u waaweyn ay saameyn badan ku yeesheen dhinaca gobolka shabeellada hoose degmada walaweyn qaylo badan ayaa ka soo yeeraysa saameynteeda waa sii badanaysaa iyo deegaanka janaale taasna saameyn aad u badan ku yeelatay guddiga doodo dheer kadib waxaa laga wada hadlay ilaa hadda maxaa noo qabsoomay inkastoo gurmud meelo qaarkood gaarsiiyadana aad u yaryahay marka insha allah dhinaca dowladdana ay dardargeliso iyo dhinaca hay-adahana aan ka codsanaynaa in sanadkan aad ay uga gaabiyeen in arrintan ay tixgelin gaar siiyaan deegaanada koonfur galbeed waxaa kaloo laga hadlay in degmo kasta oo kamid koonfur galbeed ay loo sameeyo guddi gargaarka degdega ah guddiyadaas degmada baydhabo waa active waa shaqeyna ilaa iyo bishii octoobar bilowgeeda ay shaqeynayaan shaqo fiicanna way hayaan oo ah dadka u horeeya oo shaqada iyo gurmadka iyo dadaalada wada guddigana oo u yahay geed fadhi oo gacan ku siinaayo degmooyinkeeda insha allah kuwa ay saamaysay in oo si degdega gudiyadooda gurmadka degdega ah loo howlgeliya haddii ilaah yihahdo waxaa kaloo guddiga howlaha aad muhiimku ah oo qaban doono ka mid noqon doona oo shirka maanta lagu loo foguray in bulshada arrintaanayto wacyigelin loo sameeyo oo dadka reer koonfur goboled isku tashtaan ummadda soomaaliyeed iyo dowladda somalia waxay gurmad gaarsiin karto ay soo gaarsiiso oo dadkana loo bandhigo xogta iyo xaaladaha iyo culeysada taagan waxaa kaloo laga hadlay meelaha ugu habboon oo dadka la deji karaa ama relocation si kumeel gaar ah goobe horey aan ugu tashanaynana roobabka da-ay oo xoogooda aad u badan yahay waxay noqon weysa suurtagal marka ilaa iyo laba beri saddex beri inaan xoogga saarno inaan dhul dowladda leedahay dadkaas sidii lagu deji lahay inaan ka shaqeyno hawshaasna waqti badan ayaa la geli doonaa insha allah kulankun u haaya kiinku horeeyo weeldhadan guddiga fatahaado koonfur galbeed akureed markii la magacaabay iyo shirjo weliba ha ka saarena ini roobabka alniina uu saameynka weeldhadii dadku badan afar boqol oo kun oo qof oo niska jaraan dadka barakacayaalkii weliba dadka deegaanka baydhaba